magaalada kismaayo ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu soo qatimay tafsiirka qur-aanka kariimka oo muddo laba sana ah ka socday magaaladaasi munaasabada lagu soo qatimayey tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa waxaa ka qeyb galay culamo u diin iyo ardayda loo soo qatimay cashirka tafsiirka sheekh cali nuur sheekh aadan oo ka mid ah culammada magaalada kismaayo ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda inuu kitaabka ilaahay meesha lagu aqriyo oo lagu dhammeeyo cid alla ciddii sabab u ahayd oo ka qayb qaadatay mar hore iyo mar dambe iyo mar dhaxay mar dhexe kuwii aqriyey kuwii akhristay kuwii garabkiiyo gacalka u ahaa biidni illaahi tacaala ilahay damkiisa umurahoo dhan allah fudaydiyo umurahooda allah fudaydiyo adduunyadooda iyo aakhiradooda ba allah suubiyo biidni illaahi tacaala waxay doonahayaan wax ka weyn allah u yeelo dad iyo dunyaba allah xifdiyo innagoo dhan bana allah nagu ilaaliyo ilaahay idamkiisa carabkii lagu aqriyey kitaabka ilaahay ee lagu dhammeeyey ilaahay idamkiisa beriyo boogba allah ka ilaaliyo wax alla wixii ama la jebiyey ama si noqda ilaahay idamkiisa allah inooga dhaafo qaar ka mid ah xubnaha ka qeyb galay munaasabadda ayaa dhankooda bogaadiyey
wax mar iyo laba iyona markaa lagu baran karo tafsiirku ma ahan oo haddee halkii aayad baa waxaa ku jirta kubanaan macnaha macne ayaa ku jirta marka insha allahu tacaala tafsiirkii hadda maaragtay uu shariifku meesha uu ku dhameeyey ilaahay baa maaragtay ku mahadsan iyo intii maaragtay soo maaragtay ka qayb qaadatay iyo asagoo haddi ilaahay kuu mahayo muddo ku dadaalay ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa midkii la intifaacsado oo la fahmo oo lagu dhaqmo weeyaan ilaahay wax weynaa ku jaseeyo shariifkii asaguna tafsiirka noo akhriyey oo noo dhameeyey isagana sidoo kale wax weyn allaha ku abaalmariyo isagana wax weyn allaha ku abaalmariyo isagaa unbaa meeshaan sabab oo ah hadda la isugu yimid in kaste oo uu dusha ka sii jiro sheekheenna sheekh cali nuur
barashada tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa qofka u sahlayso inuu fahmo micnaha aayaadka qur-aanka kariimka ah ee qowlka eebe